dalkiidinka qarri wey dadyow kala wadaa qoqoban
kulan wacan oo wanaagsan meel walba joogtaan isikastoo maqalkan idin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xulashada warasada xilli walba hadana ku aad maqashaan marka laga rabo habeenaba jimcaha soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedii iyo dhulkuba kuu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu golayreeye adoo gamaad safiirkii rabbigay galangalkaayeed alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxuf iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada yaan dhari ku jiir iyo baran gobac ku leefsiiya gidaar abaalmarin iyo ku dhimo gaasir iyo jeelal soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye gurmago-a ningegan iyo allow geed qalale kaadhi gebigaaba midkaasoo rabbo goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilebebshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabigegida ceebtiya ku taa goorta laga leexday gisi weeyaxasiya ku dila garanta mooryaana yay goola jirta dhurwaagolonta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye kul curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa talaado arbacay soo gelayso taariikhda ku aastaysan tahay tobanka bisha layo tobnaad ee disembar sannada labaatan toban sagaal qodobada barnaamijka caawan ku soo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa weerar xoogan ku qaaday hoteelka aswel ee kasoo horjeeda madaxtooyada soomaaliya sida la sheegayo maanta ayay ka socotay munaasabadaasi ilaa welina qaar ka mid ah ardaydaasi ayaa ku xayiran waa dhalinyarada soomaaliyeed qaar ka mid ah ku xayiran hoteelka gudaheeda iyadoo al-shabaab dhankooda ay war ka soo saareen weerarka ay ku qaadeen hotel eswal ee magaalada muqdisho ayagoo sheegay in hoteelka gudaha ay ku dileen warar kala duwan oo soo baxaya ayaan faahfaahin ku saabsan gooruu idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamij aad ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona al-shabaab ayaa sheegatay ina weerartay ee hoteelka eswel ee kasoo jeeda madaxtooyada soomaaliya iyo qaybo kamid madaxtooyada soomaaliya warar ay goorow soo saareen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaan goorow idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamij aad ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona wafdi uu hogaaminaya ra-isul wasaarka ku-xigeenka dowladda federaalk soomaaliya mahdi maxamed gulida qatar ayaa markii ugu horreysay caawa ku hoyanaya magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ujeedka safarkiisa ayaana faahfaahin ku saabsan gooruu idiin soo gudbi doonaa xildhibaano ka tirsan labada aqali baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa war ka soo saaray dagaalbileedka labada mileshabileed ku dhex maraya duleedka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug baaq aan loo kala harin ayay dadka soomaaliyed u jeesheen faahfaahin ku saabsan ayaad gooruu maqli doontaan waxyaabaha kale caawa barnaamij aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona baraka xoog leh ayaa ka bilowda qaybo ka mid a degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose kadib markii webiga shabeelle ee mare halkaasi uu dhammaan ku fatahay xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada afgooye ee shabeellaha hoose marka dadkii waxay ku qaxeen xaafadihii kaleeto iyo jirtaanki kaleeto iyo dadkii kaleeto ay ku qaxeen dad ilaa iyo hadda banaanka soo fadhiistay oo banaanka fadhiyaa majban dadkii gurihii ay ka baxeen oo faaruq ah waxay waxay la degeen dad kaleeto oo ayaga macnaha deris la ahay amba qaraabo la ahay oo magaalada deganay ayay dhammaan walaacay maamulka magaaladaasi ay muujinayaan ayaan xog ku saabsan goorow idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamij aad ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doonaa weerar sambay dhimashadii dhaawac ayaa ka dhacay magaalada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose weerarkaasi xiisad ayuu ka dhaliyaa magaaladaasi caawa ka taagan weerarka ugu dambeeyey iyo xaaladda magaalada walaweyn ee shabeellaha hoose ayaana faahfaahin ku saabsan goorow idiin soo gudbi doonaa baarlamaanka maamulka puntland oo kulan ku yeeshay garowe waxay maanta xilkii xildhibaanaba ay ka qaadeen guddoonkii hore baarlamaanka maamulkaasi cabdixakiin maxamed axmed dhooba daareen faahfaahin la xiriirta ayaad garow barnaamijka aan kugu soo gudbin doono waxyaabaha kale caawa barnaamijka aan ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi oo maanta shir jir aad ku qabtay magaalada berbere ee somalilan wuxuu sheegay in xisbiyada maamulkaasi looga baahan yahay in lasoo afjiro xiisada ee siyaasadda u dhexaysa xisbiyada siyaasadeed ee somalilan iyo xukuumaddiisa ee jir jaraa'id uu qabtay ayaan faahfaahin ku saabsan idiin soo gudbi doonaa qodobada waxaan kugu soo korintaa barnaamij aan ku jirno ayaad maqli doontaan xubintii kalamaan qaybaha dambe ee barnaamij waxaad ku dhegaysan doonteen heesta tibinta iyo diyaarinta barnaamijkan anigu xasana saaxiibkay cumar axmed maraham saxiifaha barnaamijka caaw dhanka farsamo ii qaabilsan ee waa mar kale iyo xulsha warashada
dalkiisiiyo qariban fanaan wax ka qaban karin dadkiisina u qabil qabiil u qaybsamay baan ahoo
kulan wanaagsan ayaan leena saaxiibbeel kusoo dhow barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada caasimada muqdisho oo gorow xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay warar xoogan ee u geysteen mid ka mid a hoteelada ku yaala magaalada caasimada muqdisho si gaara ee irida madaxtooyada soomaaliya ee wadanka looga arrimiyo israasayn xoogan ayaa ka socota iminka in la hadlayo hoteelka aswal ee magaalada caasimada muqdisho ee ku yaala gaarka villa soomaaliya halkaas oo ay la rumaysan yihiin ay galeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxaa sidoo kale sheegaya in weerarka lagu qaaday hoteelka aswal ee magaalada caasimada ee muqdisho oo ka dhashay khasaare xoogan inkastoo ilaa hadda aan lahayn tira rasmiga ah ee ka dhashay ee weerarkaasi waxaan caaway ee xaalada ugu dambeeyey ee hoteelka weerarka lagu qaadan ka wareystay ee weriya cali maxamed yare oo ka mid a wariyaasha ka howlgala magaalada caasimada ee muqdisho
waa mahadsan tahay khasaaro faahfaahino dheeraada ayaa waxay kasoo baxaysaa dagaalyaano ka tirsan xarakada al-shabaab oo ku hubeysnaa qoryaha noocyadooda kala duwan iyo bambooyinka gacanta lagu tuuro yaa waxay caawa gudaha u galeen hotel swl ee magaalada muqdisho oo ku yaala meel aan sidaasi kaga fogeen madaxtooyada villa soomaaliya ee looga arrimiyo dalka iyadoona weli ay halkaasi khasaarow ay ka socdaan risaas xoog leh oo ay isweedaarsanayaan dagaalyahanadii weerarka ku galay hoteelka iyo ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee haramcadka loo yaqaano oo ay leedahay dawladda soomaaliya wararkii u dambeeyey ee halkaasi ka imaanaya hotel israel ayaa waxay hadda ay sheegayaan in gudaha hoteelka ay ka socoto risaas culus ay furayaan islamarkaana dad la sheegayo in gudaha hoteelka ay ku caweynayeen ay si farow dirqiya ay ugu soo baxeen goobta iyadoona weli ciidamada hay-adaha amniga ay sheegayaan in dad kale weli ay goobta hoteelka ay ku jiraan iyadoona risaas xoog leh halkaasi ay ka socoto iyadoona raggii ka tirsanaa al-shabaab ee gudaha u galay hoteelka ay halkaasi ka bilaabeen tacshiirad islamarkaana ay gudaha hoteelka ay ka ridayaan xabado daryankooda laga maqlayo waxaan leeyahay al-shabaab intaysan weerin hoteelkan waxaa ka socotay bandhig bugaag oo dhalinyaro ee ka mid a dhalinyarta soomaaliyeed hoteelkaas ay ku dhigi rabeen welina hoteelka ay ku xayiran yihiin oo al-shabaab weerarkan uu ku qabsaday
sida la sheegayo maanta ayay ka socotay munaasabadaasi ilaa welina qaar ka mid ah ardaydaasi ayaa ku xayiran waa dhalinyarada soomaaliyeed qaar ka mid ah ku xayiran hoteelka gudaheeda iyadoo al-shabaab dhankooda ay war ka soo saareen weerarka ay ku qaadeen hotel swl magaalada muqdisho ayagoo sheegay in hoteelka gudaha ay ku dileen mas-uuliyiin ayna weli carabbaabin oo ka tirsan ciidamada dawladda iyo xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya caliyow intaanan warka shaba soo gaarin wax xaqiijina ah oo dhimashadii dhaawaca ka dhashay intaad la ogtahay
wax xaqiijina laamaha ammaanka oo aynu la xiriiray ayaa ilaa weli iima sheegin maadaama ay ii sheegeen ilaa ilaa weli ay ku guda jiraan baadigoobka saxda ah maadaama howlgalku weli oo socdo raggii ay gudihii hoteelka ay ku jiraan ay risaasta gudaha hoteelka ay ka dhaceyso oona lasoo afjarin saraakiil ka tirsan dhanka amniga oo hadda qadka taleefonka ah kula hadla ayaa waxay ii sheegeen in weli howlgalka uu socdo islamarkaana dhowaan ciidamada dawladda ay soo afjari doonaan waxay ii sheegeen in xubno ka mid ah al-shabaab oo tiradooda ilaa saddex ay tahay in gudaha hoteelka ay u galeen ayagoo dhanka lugta ah ku socdo maadaama ay risaas xoog leh ay kala kulmeen ilaalada hoteelka waxaan leeyahay waxaa la qabtay xubnaan ka tirsan al-shabaab oo u rabay inay gudaha u galeen xarunta madaxtooyada soomaaliya oo qayb ka ahaa ragga weerara ee hoteelka aswaale muqdisho ma dhab baa warkaas
ma cadda tirada dagaalyahanadii weerarka soo qaaday ee ka tirsanaa al-shabaab balse waxay ciidamada ammaanka ay sheegeen in gudaha hadda ay ku jiraan saddex xubin oo ka tirsan al-shabaab islamarkaana ka dagaalamayso balse wararka qaara oo ka madax banaan laamaha ammaanka dawladda ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dawladda ay gacanta ku dhigeen xubno kale oo ka mid ah al-shabaab islamarkaana ka mid ah raggii weerarka soo qaaday oo doonayay in madaxtooyada villa soomaaliya ay u gudbaan si halkaasi ay weeraro kala duwan u geystaan iyadoona weli ayna jirin wax wara oo kasoo baxay dawladda oo ku aadan in xubno ka tirsan al-shabaab ay ku qabatay weli risaasta ka socota halkaasi caliyow ugu dambeyn saaxiib waa kusoo gabagabanayaa bal waxaa noo sharxada hoteelkan la weeraray waa hotel noocee halkuusu ku yaalaa
hotel swl ee magaalada muqdisho wuxuu ku yaalaa agaarka meel aan sidaasi ka fogeen amba haddaan dhegeystayaasha si kale aan u dhaho wuxuu kasoo horjeedaa halka dalka looga arrimiyo ee madaxtooyada soomaaliya iyadoo hoteelkaasi inta badan ay istimcaalaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dawladda iyadoona ammaankiisa ay aada u adkeeyaan ciidamo gaara oo hoteelka uu leeyahay iyo ciidamo ka tirsan dawladda iyadoo dhagaxaano iyo caratuuryo waaweynna ay ku xiran yihiin wadooyinka ka banaanka ah ee hoteelka laga soo galo balse waxaa la yaabaa een khasaarow sida ay ku suurto gashay iyadoo hoteelkaasi ay aada u alaalinayaan ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa dawladda in caawa ay weerar ku qaadaan dagaalyaano ka tirsan al-shabaab islamarkaana lugta maalayo si ay gudaha u galeen ayaa arrintaasi dad badan oo reer muqdisho ay ka yaaban yihiin iyadoo wasiire ka tirsan xukuumadda ay sheegayaan in ammaanka muqdisho uu faraha ka baxay maadaama sida ay sheegeen xildhibaanada wadooyin ay gaari ku mari jireen inaana iminka muqdisho aan lagu mari karin dhinaca kale ee xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa war ka soo saaray waxayna ku sheegatay in dagaal yahanada ka tirsan al-shabaab ay gudaha ogolaan ee hoteelkaasi askarta ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa ilaalada hoteelkaasi ayaa la tacaalaya weerarka ee ka socda hoteelka gudihiisa waxaana gudaha hoteelkaasi hadda laga maqlaya rasaas xoog leh iyo bambagamedyo ay adeegsanayaan askarta iyo dagaalamayaasha ku jira gudaha hoteelka asweel ee magaalada caasimada ee muqdisho ragga gale hoteelkaas oon weli la xaqiijin karin tiradooda ayaa la sheegay inay xirnaayeen tuutaha ciidanka buluuska ee soomaaliya warar kale oo madaxa banaan oo helayna waxay sheegayeen in hoteelkaasi cabasho ay casho ay ku lahaayeen waxgarad odayaal iyo siyaasiyiin beelaha qaar ka mid a beelaha kasoo jeeda deegaanada galmudug oo maanta shir ku yeeshay ee magaalada caasimada ee muqdisho wixii waraa kusoo koraa ee saaxiib yaal waa idiin soo gudbi doonaa inta barnaamijka ugu jirno iyo wararkeena barnaamijka dambe ee soo socda magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa markaa naadaya wafdi hogaaminayo ra-isul wasaar ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya mahdi maxamed guuled qatar ayaa maanta gaaray magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ujeedka safarka ee mahdi maxamed guuled qatar ayaa lagu sheegay inay tahay sidii xal ugu heli lahaa dagaalbeedyada kasoo cusboonaaday qeybo ka mid ah deegaanada galmudug si gaara deegaanada afbar waaqo iyo degmada tawfiiq ee gobolka mudug halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan siddeetan ruux kadib markii laba leesho bilaad halkaas ay ku dagaalameen safarka mahdi maxamed guuled qatar iyo sidoo kale xalii ugu dambeeyey dagaalbilaadkaas waxaan caawa ka wareystay nabadoon cali deeri oo liiqan alloore oo ka mid ahaa nabadoonada ee ku sugan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug dee dadkii dirirana meeshii bay jireen qolo walbaba meeshii bay fadhidaa qoladan hadda federaalka ciidamada iyo qoladan mas-uuliyiinta ahu inay u tagaan oo dhexdhexaadiyaan oo dee dhulkii tagaan bay u socdaan waa gartay dee wax hadda waawaana oo odayaala oo galay ma jiraan waxa oo nabada afka looga hadlahayo lagu baaqahayo maahane wax hadda weli isku helay oo labadii maamul ee odayaashoodiiyo isku yimid ma jiraan waa garta dagaal baa dhacay dad baa ku dhintay nabadoonada gobolka aad tihiin ma ku sagaa warkaa ka ruqaad nabadoone nabadoon baad tihiin gobolka ku sugan tihiin ma ku baxdeen meesha lagu dagaalamay oo ku taala duleedka gaalkacyo waxaa jira horta si aad og tahay nabadoonadu waxay awood lahaayeen waagii dawladdu jidada ay awood lahaayeen oo ninka nabadoonka ahu beeshiisa uu xukumi karay oo de ciidan iyo awood buu lahaa waa gartay maalinka maanta la joogo waxaa ka awood weyn wiilka qoriga sitaa ka awood weyn ilaahay baa awoodda iskale taase ahaatee maanta tala odayaal hadday ku jiraan waxaanuba ma dhaceen waa gartay waxaa jira wax ilaahay wada leeyahay koonkan ilaahay baa iskale cidda daaroodna ma leh hawiyana ma leh koonkaa ilaahay baa iska leh waa waxaa gartay lagu dirirahayaana waa koonkii ilaahay baa lagu dirirahayaa waa gartay waagii horeta odayaashu xukun bay haysan jireen maamuladan intii ka horreysay maamulka galmudug iyo puntland intii ka horreysana ururo kale awood roon oo ayagu isxukumaa joogi jiray maanta oday wuxuu yahay ma jiraan wax laga maqlahayaana ma jiro maxaa odagii awood dawladeed ma haysto waa gartay ee, dad baa dagaalamay dhiig baa ku daatay ee, deegaanka weliba laisku hor fadhiyaa marka nabadoonada gobolka aad tihiin maxaa inta ciidan aruursataan oo dad kale ah raadsataan anaga nabadoonada gobolka haddaan nahay waxaan awood ka leenahay ilaahay ka baqa ummadda dhiiggeeda iska daaya Aha, koonka lagu dirirahayo ciidda lagu dirirahayo ilaah baa leh waa gartay ilaahayna wuxuu leeyahay isagaa u tashada dadkaan iraayadda ilaahay weeye waxaan dhacay annagu ma baajin karno waxaan baajin karno maahan hadduu arkay inuusan celin karin bu yii ilaah waxaad iraabaysadan dabca inaa celiyo ilaah waa kuu toobad keenay waa gartay annaga waxay naga joogtaa Aha.
ilaah waxaad adigu iraabaysan ma celin karno laakiin annagu waxaan leegnahay war islaa haddaad tihiin iskaaya war dhiigku xaq buu leeyahay wakoonka ilaahay dhiig xaqdaraaha ku daadinina annaga intaasaan awoodnaa haddaan nabadoon nahay dawladna kaalmaysana ma haysano ciidan annaga naga dambeeyana ma haysano marka maxay taraysaa nabadoonnimadu waxba tari mayso waxay taraysa male wiilka qoriga sitaa maanta kaa awood weyn annagu ilaahay waxaynu ka baryaynaa nabadaa maanta ilaahayna siiyo roobka iyo barwaaqada ummadda dhiigga xaqdarada ku daadinaysa ilaahay caql ha u yeelo waxaynu ku waanaynaynaa ninkii nin dila baruu ka daba tegaya ma ka dambayn doono ma ka dambayn maayo maalinu shallaayo oo ilaahay hortiisa intuu tago uu yidhaahda ilaahay maxaa addoonkayga ku dishay ilaahu ma aqaan muxuu kugu dila ilaahu ma aqaan yoolkaasaa ka dambeeya annaga intaasaa awoodaya waxay tahay ilaahay ka baqa waxaanu leenaha oo ku daraynaa war culimada diinkaa ka xijiday saasoo kale markay u dhacdo culimmadu wacdigay samayn jireen ummadda waa baraarun jireen diintay ku baraarun jireen iska daaya dhiiggay oran jireen gabdhuhu waa kici jireen war maalinka maanta saqmi baa dadkaan haya saqmi baa haya nabadoon calatigii mala kulanteen odayaasha beelaha ku dagaalamaya duleedka magaalada galkacyo oday maxaa dambaan waxqabati war odagu dawladna kama dambayso oo ciidan kama dambeeyo odagu marka maxaa muxuu hayaa wuxuu hayaa lama arko dawladii waa aamusan tahay gabdhihii waa aamusan yihiin dhalinyaradu waa kuwa islaynaya anagu ilaahay waxaanu ka baryaynaa dadka ilaahay inuu hanuuniyo nabadoon caladiiriye ma la kulanteen ee beelaha ku dagaalamaya odayaashooda ee gaalkacyo oo ma ka dalbatay in la joojiyo dagaalka islamarkaasna la kala qaado ee qabailka dagaalamaya eemadooda nabadoon axmed caladiiriye dadka dagaalamaya ma la kulanteen odayaashooda ma ka dalbatay in la kala qaado ee maleeshiyadka dagaalamaya xabadan la joojiyo
anagu ada waxaa la jira nabadoonku maanta waa taswiir derbi taswiir derbi ku dhegano maxay qabanaysaa waxa layaha nabadoon maanta ma jiro waxa layaha nabadoon ma jiro waxaa nabadoona ninka madaxda ah oo doonahaya jagada doonahaya oo ciidankii huguriga siinaya oo mushaar siinaya oo ayaga hadda waxaanu ogsoonahay taliyaal ciidan niman ah ama galmudug ha ahaadeen ama buntland ha ahaateen ayaa dagaalkan dagaalka xoolaa loo helaa markii dagaalku socdo ma xoolo marka hore aan muslimnimada lagu bixinayn baa loo helaa baabuurta raran raashinka la qaadahayo qoryaha la gadahayo waa dadkii meel kale kama imaan dadka mas-uuliyiinta ee labada dhan bay waxaanu ka yimaadeen nin reer baadiyaahu qoriga xataa xabad kuma shuban karo saddex xabba ma gadan karo qofka reer baadiyaahu waa magaalada marka annagu waxaan leenahay dadka magaalada jooga allaha hanuuniyo wax oday qaban karaa lama arko ilaahay laga baqo
nabadoone waxaa kaa rabaa gaalkacyo waxaa ku sugan ciidamada isku dhafka ah ee puntland iyo galmudug oo dowladda federaalka soomaaliya u diyaarisay amniga magaalada gaalkacyo nabadoonka atiin inta la kulantan ciidamada saraakiishada maxawada ba weyseen in la kala qaado dadkan ku dagaalamaya deegaanada tawfiiq afar waaqo sidisoo dhig badan usii daadan
ayaan maxaana ciidamada isku darka oo federaalka ee meesha jooga iyo dadka diriraya dadka diriraya awood weyn ciidamada magaalada jooga federaalku laba boqoloo nin weeye laba boqoloo nin weeye laba boqoloo neemis oo ciidamo milatariya awood u leeyihiin inay maleeshiya dagaalamaya kala dhexgalaan marka maxay u hadli weyseen oo dalba weyseen dadka kala qaadaan maxay ciidankaas tarhaya waxaa meeshan ka celin kara laba intaad laba kun oo ciidan ah haddii dawladdu keento laba kun oo ciidan ah oo kunba meel la fariisiiyo oo ninka qoladii gar daran xabada roobka looga dhigo taasaa kan celin karta laba boqol oo nin gaalkaceedka ma xafidi karin dibka gaalkaceed maysa qaban karin maleeshiyaadkan wax kasoo jeedaan puntland iyo galmudug marka inta dhinaceeda la hadashaan oo ciidanka isku dhafka gaalkacyo ku sugan dhankooda la hadashaan oo isku kaalmaysataan ma idin suurtageli weysay in aad joojisaan xabadda oo aad ka hortagtaan dhiigga markaas ku daadanaya ee tawfiiqii afar waa qoo gobolka mudug ka tirsan
waxaa shaxalay arkay baalkaa hadda carruurtu ku ciyaarto anugu baafka aan idhaahdo laba nin oo saraakiila ee garaadale oo wiil dhaawaca xabad la dhacaysay laba wiil oo dhaawaca xabad la dhacaya waxaana ka muuqda garaadaa ka muuqda garaado yaa ka muuqda marka ninkii dadka kala celin lahaa waa ninka dhaawaca xabadda la dhacahaya dadka dhaawaca ninka xabadda la dhacahaya weeye marka lama oran karo ciidamada maanta jooga ama bulla ha noqoto ama galmudug ha noqoto waxay noqdeen nin walbaba wuxuu noqday beeshiisiiba ku array maxaa ciidamada beel beel weeye buntland waa ciidan beeneed galmudug waa ciidan beeneed waxaa dirirahayaana waa ayagiyo ninka ama qoriga geynaya ama baabuurta lagu dirirahayayaale waa baabuurta ciidamada galmudug ha ahaatee ama buntland ha ahaatee waa gaariyaasha ciidamada u leeskarasanaa weeye waa gartay Marka nabadoon lama cala oran diiriye karo oday lagu waxba laguma eedi karo waa oday gartay muxuu nabadoon hayaa cala diiriye nabadoon baa tahay gaalkacyaa ku sugan tahay ee, waxaa eh, mas-uuliyadda kaa saaran tahay inaad ka shaqayso ammaan gaalkacyo deegaanada hoos yimaada ee, nabadoon baa tahay aad ka kaashata nabadoonada kale ee gaalkacyo kugula sugan ma idin awoodi weyseen in inta puntland aad la hadashaan oo ciidamaha ka dalbataan galmudug sidoo kale ciidamaha ka dalbataan kuwan gaalkacyo isku dhafka ku sugan aad la hadashaan aad eh, qaboojisan xabadda oo kabacda wadahadal laga galo oo wixii aad dhammaysaan ma idin suurtagal weyse
ay maxay horta sideedaba yani markay adiga wariye tahay wariyuhu awood haddii lagu yidha lagu caburiyo hadda ma- idaacada ka ilaayo may war ma sii dayn karti lagu yidhaahdo war ma aad sii daysana ma og tahay war waxaa oday laga daba wareegayo odaygii waa laga awood weynaaday waxaa ka awood weynaaday ninka ciidanka wata oo mushaarka bixinaya oo baabuurta shidaalka u shubahaya oo aan nabad rabin ninkaan nabad ma raba ogow wuxuu rabaa asaga kaliyahu inuu noolaaduu rabaa waa gartay dadkaan la-aanayeen wax uguma jiraan Waa gartay.
galgudu kuwa la-aanayo wax uguma jiraan buntlandna kuwa la-aanayo wax uguma jiraan waa dhalinyaradii xa- xayawaan waa xayawaan la isku digiyo wey xayawaan isdhexa jira waxay ku dirirayaa lama arko waa gartay caaway Dad ee, maahan, magaalada gaalkacyo waxaa ku beera sugan maahan waxaa lagu dirirahayaa waa meel gasiiraha cidlaa weeye yaa lagu dirirahaya Aha, waa gartay.
dadkan waa dad naartii ilaahay ujiseeyey annagana ilaahay baan ka magan galnay waxa kama qaban karno ilaaha weynoo abuurta waxa ka qabto hadday wax maqlahayaanna muslim hadday yihiin oo ummadda rasuulka yihiin dadka koonka ilaahay dhiigga ay ku daadinayaan ay iska daayiin Waa gartay.
Ha ilaahayna ha ka baqo nabadan cala diiriye saasaan magaalada taagan gaalkacyo waxaa uu ku ho- eh, ku hojanaya wafdi uu hogaaminaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya marka qorshahooda eh, maxaa kala socotaa
aniga la- lama socdo dee odayba waa la dhaafay madaxweynaha hadduu hal hadduu caawa ku hoyday wax uu ka tari karaa lama arko halka wax uu ka tari karaa lama arko Waa waxaa gartay.
jira ciid- ciidamadiiba waa ciidamo qabiil oo maamullo qabiil bay ka dhisan yihiin maamul qabiilna layskuma darin ilaa in laysku daro laba kun ama kun ciidana oo federaal ka tirsan oo dowladda galmudug ka tirsan oo puntland ka tirsan gaalkacyo wax lagu heshiinayaa ma jiraan maxaa jira waxaa dirirahaya nin shalay saba sana kadib dhashay oo aan ilaahay aqoon oo aan dhiigga dadku xisaab lalahayn nabcada maanta ilaahay gaalkacyo siiyey hor roob iyo nabco waa midii lagu shukurin lahaa waa gartay nabadan cala diiriye meesha beer maahan Mhm, oo wafdigaan bad uu- maahan Ah, waa oo webi maahan waa meel cidlaaro gasiira Eh, ma la kulanteen eh, wafdigan hogaamiya ra-isul wasaare ku-xigeenka oo u socda sida warar kala duwan ay nagu sheegayaan in xaliyo eh, dadka ku dagaalamaya eh, duleedka gaalkacyo oo ma la anagu hadasheen anigu kolla lama kulmin aniga waxaan ahay oday shay baan ahay madaxweyninka ah, wasiirkan laleeyahay asna ima yaqaanana ma aqaan hase hadda waxaan leeyahay war haddaad mas-uul tahay ee dowladda federaalka ka socotid ee nin awoodna aad tahay dadkan waa dadka aad tidhaahdaan dowladda federaalka ah xukunta adiguna wasiirkii waxaa tahay amnigaad tahay kala jooji ee, ciidankii intaasaan isaga leenahay waxaana qabaa anuu soo awoodu ku kala joojiye uusan baahaynba Waa gartay.
naftiisu waa shaar shaar beenuhu qabaa ma ahane shaar rumab oo dowladeed ma uu qabo Waa gartay.
maxaa jira mas-uuliyiintan- dee ciidamadan dadka laynaya qoryaha lagu diriraya waa qoryihii ama bulweyn ama galmudug weeye baabuurtu waa baabuurtii waa labadii maamul ee dariska ahayd war ayaga ilaahay haddaysan ka baqan nin soomaaliyu ma kala joojin karo
caladiiriye aloore oo ka mid ah nabadoonada ku sugan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa kaas ahaan faahfaahinka bixinayay xaalada ugu dambeeyay ee dagaal bilaad laba maleesho bilaad ku dhex maray qeybo ka mid ah ee gobolka mudug si gaara deegaanada tawfiiq iyo afbarwaaqo ee gobolka mudug wuxuu ii sheegay in howlihi halkaasi laisku harfadhiyana safarka mahdi maxamed guure qadan uu yahay sida halkaasi nabad ay ugu keeni lahaayeen xulasho waraashada ayaa dhegaysanaysaa redio aadna waa la socotaan waxaan gorow aadi doonaa magaalada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose oo ay ka taagan tahay xisad qabaa'il kadib markii habeenkii xalay halkaas dil lagu geystay nin macalin duuso qur-aan ka ahaa ee magaaladaasi balse markaan
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
dad yuuqubayu ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarumay intay qaateen kulliba dad yuuqubayu ka tegey wixii qaadir xallilay
xulasho waraysata dhegeysanaysaa redio cdaan oo la socotaan magaalada afgooye ee gobolka shabeelle hoose ayaan markiina adiya oo ka bilowday baraka xoogan kadib markii webiga shabeelle halkaas uu ku fatahay qaar ka mid a shacabka ku nool xaafadaha ka tirsan degmada afgooye ee gobolka shabeelle hoose waxa ay bilaabeen inay ka barakacaan kadib fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle ee mara gudaha magaaladaasi warar aan helayn waxay sheegayeen xaafada ugu daran webiga shabeelle ee fatahaad uu ka sameeyey ay ka mid yihiin xaafadaha damaley baalguri iyo aytire waxaana inta badan iskaga baxay dadka ku noolaa xaafadahaasi guddoomiye ku-xunka dhanka arrimaha bulshada ee degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose oo caawa qadka telefoonka igu warramay waxa uu ii sheegay in dhibaato xoog leh ay ka jirto ee xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أما بعد marka ugu horeysa raadi cayaado waa ku salaamaha bacdal salaan xogta dhabta ah ee degmada afgooye oo ka sameeyey fatahaada webiga oo ka sameeyey markii aan siiyo horta webigu wax wuxuu baabi'iyey dhammaan beerihii deriska la ahay oo jaarka la ahay webigu waa baabi'iyey sidaasoo kaleeto xaafadihii jaarka la ahay oo deriska la ahayna dhammaan waa qaaday ma garatay waa gartay degmada afgooye webigu waa dhex maraa waxaana ku hareeraysan dhammaan xaafadaa la jeeda oo ku hareeraysan xaafadihii webiga la jeeday dhammaan webigaa qaaday webiga laga bilaabo webiga ilaa iyo shan boqol oo tallaabo ilaa iyo shan boqol oo tallaabo oo dhinac walba ah webiga oo xarin xaafadaha meesha ugu dhow dhow oo ugu dhow oo ugu dhib yar oo taaga ah oo usa oo la dhihi karo maanta wax dhiba uma geysan laba boqol oo tallaabo umadi degana guryi deganaay waa qaaday waa gartay
in ka badan hadda degmada afgooye in ka badan ilaa iyo kun iyo lix boqol oo qoys oo oo webiga la hareereysneed waa ka barakaceen waa gartay
horta webiga dhibaatadaas ayuu u geystay balse suaxaan saaka ah waxaad moodaa in uusan hadda biyihii oo kusoo darayay kuma ay soo saakay biyo xowli biyihii shalay socday saakay ma socdaan xoogaa yara culayskii oo biyihii socodkoodii way hakadeen ma garatay waa gartay marka dadka ka barakacay ee balse ilaa iyo kun iyo lix boqol iyo baf qoys ayaa ku barakacay webiga shabeelle degmada asgooye qaybaha oo ka dhex maro ilaa kun iyo lix boqol iyo baf oo qoysas ayaa ku barakacay waa gartay kun iyo lix boqol oo qoys oo ku noolaa ee ilaa iyo kun afgooye iyo xaafadeeda lix aad buu boqol fara oo badan tahay marka qoys dadkan ka waxaa barakacay kaleetoo kasii dheer tuulooyinka oo afgooye laga xakumo sida eh, sida belbeley shukurow Mhm.
tuulo la yidhahdo shukurow eh, dhajalaq xaartooy areemoog buulo bashiir biyo ku jire sidaasoo kale dhinacan eh, muxuu ahay eh, sagaalaad ilaa iyo cumar beere Mhm.
eh, muxuu ahaa meesha la yidhaahdo raqayle Mhm.
sabiid iyo caanoole mareerey sidaasoo kale deegaanada noocaas oo tuulooyinkaas oo degmada afgooye ee hoos yimaada Mhm.
oo webigu agmara sidaasoo kaleeto ayuu u baabi'iyey oo u xaaqay ma garatay waa gartay dadkan ka barakacay xaafada ka kooban tahay marka ee, dhibaato aan caadaheen aada u xoog badan ayaa ka dhacday ee fatahaadaas ayay sameeyeen mhm.
Eh, ma- marka bulshooyinkaas soomaaliyeed oo deegaankaas ku teedan webiga shabeellaha hoose degmada afgooye aha bulshadii la la jeeday oo deegaan la ehedo deris la ehe dhammaan waa xaaqay waa gartay dadkan ka barakacay ee afgooye ee aad ku sheegtay inay yihiin ee kun iyo lix boqol oo qoys in ka badan halkay degeen ee haddii biyihii saameyn ku yeeshaan xaafadahoodii ee afgooye horta walaalow eh, reer afgooye waa dad eh, aan ogoleyn inay bannaan degaan aha Eh, dadkii horta waxay ku noqnoqdeen eh, deegaanadii dhulkii oo xoogaa dadkood ay deganaayeen dad wada dhashaya afgooye degan waa gartay marka dadkii waxay ku qaxeen xaafadihii kaleeto iyo dirsaankii kaleeto iyo dadkii kaleeto ay ku qaxeen aha Eh, dad ilaa iyo hadda banaanka soo fadhiistay oo banaanka fadhiyay matlan baa dadkii gurihii ay ka baxeen oo faaruq ah waxay waxay la degeen dad kaleeto oo ayaga macnaha deris la ahay amba qaraabo la ahay oo magaalada deganaay ayay dhammaan halkii qoysba waxaa dul saaran halkii guriba waxaa dul saaran toban qoys toban iyo shan qoysaa dul saaran markan dadkii ayaga unbaa dad walaala ahaa ayaga unbaa isdul fuulay ayaga unbaa isu soo dhaweeyey waa garta dadkan eebrakaxay marka ma u tagteen oo ma u warqabtaan xaalada noloda wajahayaan iyo waa booqanay waa soo lisgaraynay waa soo diyaar garaynay muxuu ahaa dadka barakacayaasha dhammaan waa soo diyaarinay tiradooda waan haynaa waa soo liisgaraynay hadda saacadda aan kula hadlaa wax baan hadda qalqaalo yaraan siinaynaa oo hadda aan u helnay wax yar oo qolajaaliyada ay noo soo dhiibtay ayaan hadda laba laba kiilo saddex saddex kiilo ugu xirxiraynaa maadaama hadda aanan wax kale uhaynin oo intaas tabartayna dhamaatay wax alaale wixii aan u helnay hadda waa siinaynaa laba laba kiilo saddex saddex kiilo ayaan qoysasku siinaynaa hadda wax wax kala gaarna noolama keeno wax yaraa noola keenay marka annaga maamul ahaana wax badan ayaan qabanay jawaanaan gadnay carre carraan gedinay wax yaro raashin yar yaroo la gaargaari karna waa la gaargaarna waxaan macno lahayn maadaama aanan tabar buurna aan lahayn wixii tabarteena maamul tabartiisa waa taqaanaa wixii maamul tabartiisa un baan la gaarnay waa gartan marka dadkan aa booqateen ee ka barakacay ee afgooye ee noloshooda markaad fiiriso ee nolol noocee ku jiraan haddii ay barakaceen oo ay ka guureen ee guryaha ay ku noolaayeen afgooye horta in adeerow waad dareemi kartaa qoys dhan oo oo caruur loo hooyooyin laho wax waliba leh oo barakacay waad dareemi kartaa xaaladda ay ku sugan yihiin oo maaragtay guryihii bahalo ugu soo galeen oo biyo ku qaadeen oo biyo haddana biyo bahalo wato waaye oo masaska ay wataan caqligaada diidaya xaase waxaan arnay oo guryo ku jira u galnay mushkulo fara badanaa ka dhacay dadkii marka xaalad culus ay ku jiraan waad dareemi kartaa waxaa sidaas oo kaleeta culays fara badan ku hayaan nolosha oo ay aada uga liitaan gogol xuma hayso sasanyeeri la-aana hayso nolol xuma hayso marka dadka daruufo adagaa hadda soo wajahay oon xaaladan caadayn hadda ku dhex jiraan balse ilaahay baa ka bixi kara waxaan leeyahay ilaahay kafuur raxiimka ah ummadan masaakiinta soomaaliyeed ilaahay ha badbaadiyo ilaahay awoodiisa ha ku badbaadiyo annaga awoodaan ku badbaadinin malihin ilaahay baa wax badbaadi kara marka ilaahay baan u baryaynaa sidaas oo kaleeto waa gartay marka dadkan dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed daafaha caalamka jooga waxaan ka codsanaa in ay dadka walaalahooda oo daruufaha adag maanta ay soo wajaheen dhibaatada ay soo wajahday in ay wax u qabtaan ayaan ka codsanaa dhammaan meel kastoo soomaali ay joogto codsigaasaan u diray in ay walaalahooda u gargaaraan oo isgarabsadaan ay u garab siiyaan dadkooda waa garta marka dadkan aad leedahay waxay ku barakaceen xaafadaha ka kooban tahay afkooye maxal xiliba barakacana ay sameeyeen mise waxaa jira baryahan dambe barakac waa wadeen oo marka laga reebo markii webiga shabeelle biyaha u yareeyey xaafadaha afgooye horta barakacnan hadda wuxuu socday muxuu ahay wuxuu barakaca xoogaa biyaa un laga cabsinay laakiin ilaa iyo kowda bisha ayuu bilowday bisha laba tobnaad kowdeeda ayuu bilowday marka maalinba maalin uu kasii daraaya maalinba maalin uu kasii daraayay wuxuu ugu darnaa shantii wixii ka dambeeyay ayuu ugu darnaa shantii bisha wixii ka dambeeyay ayaa barakacu zaa'id noqday shantii bisha ilaa lixdii bisha toddobadii bisha sideedii bisha sagaalkii bisha intaasoo maalmooda ugu daraa weliba xoog oo u yimiday oo uu galay xaafadaha oo u galay afartaas maalmooda ugu darneeday oo weliba ou keenay awood aan la arki jirin awood aan la arki jirin ou keenay afartaas maalmooda waxaa yimaaday biyo iyo bahalo wada socda ayaa u gala xaafadii dadkii waa gartay marka dadkan barakacay ma jirta meel aad ugu talagasheen oo dajisan oo aad leedihiin inta xaafadihiina biyaha ay ka baxayaan dadkan meeshaan kusii noolaadeen ma samayseen meel gooni ugu talagasheen dadkan
waan samaynay annaga maamul ahaan waxaan u diyaarinay ilaa iyo saddex goobood ayaan u diyaarinay balse dadkii xoogaa reer afgooye weligood qaxooti ma aysan noqonin way diideen oo waxay yidhahdeen annaga dadkeena deegaankaaba nala dhashay xagga walaalkii qof waliba qofka walaalkiisa ayuu meel ku ogaa ayuu u guuray ayuu carruurtiisa u rartay marka afgooye intii biyuhu galeen xaafadihii biyaha looga guura mooye xaafadihii kale ay ummadda isugu tageen dadka reer afgooyana sidoo bannaan ma aqbalaan qaxootina ma noqdaan hay-adda faw la yidhaahdo n g o kolleyba wax ka soo qaatay ayaa afgooye abuuran ka bixeen ay yidhaahdeen waa gartay waxay noo sheegeen annaga ilaa iyo sagaal boqol oo qoysay noo sheegeen waxaa dhacda dadki inay qoreen in dadka annaga tuulooyin oo tuulooyinka xareedda ah dadkoodii aan u qornay kow horta waxay nagala hareen waxay yidhahdeen boqol qoysna siiya boqolka qoys oo ay ayaga xoogaa si gaara dad gaara ugu rabeen waa waa siinay sideedii boqol oo qoys oo kaleeto ee la ogaa in la qoro ee la qoray ee sawir laga qaaday ee suu laga qaaday waxay sameeyeen ee dad ilaa iyo toddobaatan iyo sideed qoys sideed qoys gaaraya ayaa la waayey oo oo sawirkiina laga qaaday suulkiina laga qaaday ayaa la waayey kabacdi oy oo maaragtay dad kaleeto oo aan ahayn reer afgooye oo si marka aan aragnoon waraysanay xamar laga qoray ayay ku bedesheen marka nimankaas waxay nagu sameeyeen musuq maasuq kii ugu xumaay bay ku sameeyeen dad masaakiina oo tabar yar oo beeraley ayay intay sawir ka qaadeen oo ay sawirkii xamar geysteen ay sawirkii bedeleen kuna bedesheen dad ayuu kaleey meeshay maaragtay waxay usiin aana garanay anagu laakiin dad bay ku bedesheen Bala markay ku hadasheen bedesheenna waan oo- aragnay marka waa gartay joogaada eedanaysan oo leedihin musuqmaasuq baa noo geysteen ee mala hadasheen oo makala hadasheen ee musuqmaasuq baan leedihin oo ku eedanayna damba noogu soo dirnaan ka codsanayna waa n g o musuq maasuq waa n g o musuq maasuqay wixii loogu soo dhiibay degmada afgooye toddobaatan iyo sideed qoys ayaa ilaa ay hadda Ee, ku noqon guddoomiye- toddobaatan iyo sideed qoys markaan wada xisaabinay annaga iyagu aan wada xisaabinay toddobaatan iyo sideed qoys oo laga qaaday sawir iyo suul laga qaaday ayaa ku maqan nimanka n g o-gaas waa gartay guddoomiye ee wax kaa rabaa Ee, ee waxaan leenahay joogan aan markaa- leedahay waana waxaan leenahay musuqmaasuqay mala hadasheen NGO-gaas waxaan leenahay yaa noogu dib dambeeto nooguma imaan karin degmada afgoyn ugama shaqayn kariyo Mhm.
waa NGO musuq maasuq wayaan leenahay waa Ee, gudoomiye waxaan ka musuq rabaa- maasuq masaakiinta loogu dhiibay Ah, waa harta guddoomiye waxaan kaa raba mala hadasheen joogan aan leedihin musuqmaasuqa noo geysteen oo maka dalbateen in waan dadka la magac camal hadalnay ay waan la ururada male ka hadalnay sheegaan waan la hadalnay qaladki markay arkeen waxay yidhahdeen qaladki annagaa iskale inta toddobaatan iyo sideedaas qoys xaggaynay jirtaa ay yidhaahdeen meeshay ka qaldameenaan soo baaraynaa ay yidhahdeen sidaasay nooga tageen Mhm.
ee dib dambena nooguma soo noqonin marka maxaa toddobaatan iyo sideed qoys oo ay ka qaadeen sawir iyo suul ay ka qaadeen Mhm.
oo afgooyaani ah ayaa ka maqan degmada afgooye Mhm.
Ee, kadib markii aniga oo ah guddoomiyaha gudoomiye waxaanka arrimaha bulshada degmada afgooye aan dabagalay Mhm.
toddobaatan iyo sideed qoys ayay noqdeen wixii degmada afgooye waa laga gartay qoray oo ka haddii joogu maqnaa idinku yidhi waa ku maqan nahay oo qalad Waa dhaca daraaddeed way ku maqan yihiin waana soo saxaynaa maalinta ee waxaa la cabanaysan maxay waxay tahay yidhaahdeen waxaas waaweyna waana dhaafeena kasabray soo dejiyeen marka sidaas darteed maadaama ay nimankaasu ay na musuq maasuqeen Mhm.
bedelkii dadka afgooyana ay gasheen dad kaleeta ayagu ay- ay gashteen Mhm.
oo ay qirteen waxaan leenahay arrintaa iyada ah ee n g o-gaas musuq maasuqu afgooya ka geystay Mhm.
hay-adda la yidhaahdo faw Mhm.
waxaan u baahana inaan la xisaabtano dib dambana aysan noogu soo dirin inay degmada afgooya usoo dirto faw ayaan ka rabnaa n g o-gaas oo lala xisaabtamo oo toddobaatan iyo sideedaas qoys meesha ou geeyey aan kala xisaabtano
cabdulaahi xasan cabdi oo loo yaqaana toosina ayuu kaas ahaa oo ah guddoonka xunka dhanka arrimaha bulshada ee maamulka degmada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose oo iga waramayay ee barakac iyo sidoo kale ee saameynta ka dhalatay fatahaadka webiga shabeelle uu ka sameeyey magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose xulasho wareegsada ay argeysaan saan reedhow cilan oo la socotaan saaxiibayaal magaalada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaan markiina adiga ay ka taagan tahay xisad ee ka dhalatay ee dil macalin dugsi quraan lagu geystay magaaladaasi magaalada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed waxaa xaw ka taagan xiisad u dhexaysa laba milesho beeleed oo wada dega deegaankaasi xiisadan ayaa la sheegay in ka dhalatay ee, kadib markii mileshii hubeysan la sheegay in qof ay ku dileen qof kalena ay ku dhaawacmeen gudaha degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose dilkan ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhacay ee, mid ka mid ah xaafadaha magaalada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxaana geystay rag ku hubeysan qoryaha loo yaqaano akafo dhowrsamanka oo weerar kusoo qaaday degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose dilkaasi loo geystay ee qof kamid dadka deegaanka oo ahaa macalin dugsi qur-aan ayaa waxaa la sheegay in loo dilay aanooyin qabiil oo mid ka mid ah beelaha dega degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ee dilkaasi ka din Ee, xiisad arrintaas ka dhalatay ayaa caaw ka taagan walaweyn waxaa laga cabsi qabaa in halkaasi dagaal lagu ku qarxo mid ka mid ah beelahaasi waxaa maanta kulan la qaatay saraakiisha ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee ka howlgala gobolkaasi waxaana ay ka dalbadeen in ay joojiyaan ee, saansaanta dagaale islamarkaasna ayaga ay warka sugaan mid ka mid a ee nabadoonada ee ku sugan ee degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose oo lagu magacaabo nabadoon abuukar cali mahdi ayaa goror qadka teleefoonka igu warramay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركو ورئيس وحان سلامة سيدي يو أبادو يو انت تاغيرة بيضاء أفر إلى واتن دفاع بجيسته مركان كوشيرو ديك حالي ولا وين كان معي وديل موريان جيستي أو سقاب دران وضعي موريان وحاوي سيدي اللي سقبتي ليه insha allah moolayaal xaggiisay ka dhacday ninkaana nin macalin dugsi iska socdo dhabaha haayo ayaa sidaas oo habad ay u dhacday ma habad keligiis hataa loo wada ma aheene war rasaas lasoo furo laamiga baabuurta marka lagu soo furo saasay ahayd waan gartay maxaa dhex maray mooryaanta leedahay rasaasi buufuran iyo ninka macalin dugsiyoon macalin qur-aanka ah macalin qur-aanka iyo mooryaanta iskama buurahayn mooryaan waxaa waaye sideeda mooryaan waaye wax daran ay cabaan qaadkay cunaan ma hubsadaan habadaha waa la iska tuuraa macalinkaana masaajid iyo inuu usocday iyo inuu ka yimid ma ogi laamigu iska hayay dadkaana walawi haddaa taqaano aargada ay soo istaageen magaalada xaggeeda xabado usoo fureen macalinkaana agtooda ma joogin markay ugu yar tahay ilaa iyo laba boqol ilaa saddex boqol mitir oo kale a udhehaysa waa gartay marka dhaawac mayuu dhintay mise mee goobta ku dhintay rasaas lagu furay macalinka marka hore dhaabac ahaan ah loo malaynaayay laakiin goobyaal wax ma dhaamo goobyaal buu ahaa waa gartay intaas kadib maxaa xigay maxaa xigay wax oo dhaqdhaqaaq oo hadda deegaanka laga sameeyay ma jiro habeennimay ahayd waayo haloo beriyaa la yidhi waagii baa ilaahay beriisiyey waa loo soo imaaday saraakiisha amniga iyo odayaasha qaarkooda ah isu imaaday haddaa deegaanka saamacafe waa deegaan nabadeed nabadda ayaa dadka deeqda dadku waa beeraley oolaley ganacsato mooryaana warkeedii maanta in lagu duulo ma aha ad hadal noocaasaa lays weedaadsaday marka saraakiishii warkii bay qaadeen amniga oo saas lagu sugo waxay dhiman aroortii in la dhamaystiro saasaa loo rajogen yahay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee saraakiisha ciidamada iyo nabadoonada walaweyn ay ka wada hadleen oo aada la meel dhegteen nabadoon abukar noo sheeg hadda saraakiisha iyo nabadoonada wax bay meel isla dhigeen waxay meel isla dhigeen waxaa waaye waa hal meel iyo saraakiishii meesha kale dadkooda way maqnaayeen kulley beel beel baa soomaali ku bacday mooryaanka hataa beel waa la iska leeyahay marka insha allahu tacaala war fiican beri baa la heli doonaa nabad waaye wax dhibce ma jiro macalinkaasna waa dhintay kulley samar iyo imaan dadka allaha ka siiyo asna kitaabkiisa midigta allaha ka siiyo soo noqon maayo kulley wixii tale eh macalin saraakiisha macalin nabadoonada macalin deegaanka walaweyn ulama udiinka in laga taliyo waa si weyn hadii ilaahakor dilka macaldushaan macalin qur-aanka lagu geystay ee walaweyn waxaa magaalada isku bedeshay xisad labada malishabeeleed ee degan walaweyn dhex martay marka waxyaabaha keeni kara laba malishabeeleed isku dhacaan haddii dilkan xal laga gaaray saraakiishii nabadoonada kawa fariisteen maxay taa horta niyo soomaali hadda way isku been badan tahay adaado raadi adaado adoo raalli ah laba meeloy oo maleesiya beeleed oo iska hor imaaday ma jiraan qofkii warkaas idin sheegayna been buu sheegay sixir wax u sheeg sixir waa ka darayaa la yidhi laba qodob baa socota qodobka ugu horeysay shalay muqrubadii laba iyo tobanka saac ayaa waxaa la sheegayay reer gaal jecel aloofi oo la yidhi waxaa idinku soo socday shan caleemood shan caleemoodna aydan war iyo waayo uma hayso reerahooda ay ku jireen dagaal iyo waxba sugun mayn reer gaaljeel ayagana aardaha muuri haddaa taqaan meeshay iska fadhiyeen qodobka koowaad waxay ahayd dhalinyaro haddana gaaljecelle ee magaalada kasoo baxday aardihii xaggiisa afkooda aadiyey marka nimankan waxay sugayeen shan caleemaha soo baxeysaa la yidhi micnaha wax usheegi warka u sheegay warkaasay suganaayeen afar qof iyo shan qof waxay ahaayeen oo xaggooda usocotay arkay habadaha saasay kusoo tuureen waa gartay waxay sheegtay in saraakiisha ciidamada dowladda ay ku sugan walaweyn ay la kulmeen mid ka mid a beelaha degan walaweyn marka haddaysan barnaamijkan uusan qabiil salka ku hayneen sababta halka beele ula kulmeen beesha kalena ay fadhiyaan uga maqneed maxay taa haddaba beesha kale la fadhiyaan xilligaa hadda an kula hadlaayo beesha kale la fadhiyaan anaka aroortii ay ahayd hadda beesha kale la fadhiyaan marka beri waa shir guud oo deegaanka walaweyn oo dhan qabsanayo wixii mooryaan eh oo ayaha degmada loogu tashan lahay sidii lasaga reebi lahay afaarahaasaa loo fadhiyaa waxaa waaye hal beel baa lala fadhiistay haddana beesha kalea lala fadhiyaa baawaan baa laga soo gaaraa berito labadaas beelood oo mar walba olaadooda soo nonoqonayso deegaankao dhan in markhaati ka noqdo saraakiisha guud ahaan inay ogaato taasaa loogu tala jiraa ma ogi hadda wax deegaanka walaweyn dhaqdhaqaaq eh oo ka jira ma jiro marxuumkaasna waa dhintay wixii wada hadal eh ya waxaa u yaalo saraakiisha iyo nabadoonada iyo beelahaas degan degmada walaweyn waa gartay hadduusan dilkan xiisad qabiil aysan ka dhalan sababta saraakiisha ay beelaha ula kulmeen oo ugula hadlayaan sida loo qaabijin lahaa xaaladda loona dejin lahaa nabadgelyan usii shaqay lahayd maxay taa halka dagaalkan hadda kow ma aha labo ma aha saddex ma aha afar ma aha dagaalkan waa dagaal joogto ah soddonkan sano oo soolna noqday oo deegaanka dadka degan iyo dadka la sheegaayo da- ayagana deegaanka qodayka degan yihiin dagaalka hore xogo waa u batay dagaalna waa laga daalay marka in yaroo kooban oo xoolana aan rabin beerna aan rabin ganacsina aan rabin laamigaas inay ummadda dadku ku dhibaan rabaan qoladaas waaye qolada laga shiri waayo maxaan ka qaban karnaa ilaa iyo talay buuto ilaa iyo taliyaha ciidanka xooga dalka meel walba waa la gaarsiiyey waa laga daalay marka see yeeli karnaa waaye waa gartay iska reebaynaa wixii mooryaan ah base dawladdu wax baa ka qaban kartaa waa waa gartay nabadoon ee, ma waxaa jirta mid ka mid a beelaha ee walaweyn degan in ay dalkan ka caroodeen ay sheegeenna in ay dhibaato kale ayagu ay samayn doonaan ama ay ee, ay gudasho samayn doonaan oo saas daraaddeed saraakiisha ciidamada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ay la kulmaan horta macalinka allah u naxariistay ehelku uu ka dhashay shan caleen waa shan qabiil oo kala daran oo waaweyn macalinka darbaaruu ka dhashay ma- meyd u yaalan hadal maba geli karan waa gartay meydkooday aasanooyin ay tagaayeen sugaayeen macalinka gacan ka gardaran bay dishay marka inta waxa fadhiya wixii deegaanka ahoo marka markaas degmada joogo aa waxaa dalbaday saraakiish saa mana anfacdaa marka waa soo galeen haddii hadda lagu duulo imisa ummad baa barakacaysa ummad im- imisa aruur baa meesha ku dhimanaysa imisa aruur baa waxbarasho la-aan ku dhacaysa We- we- arrintaasaa leestusay jahdaa waa lala fadhiistay Eh, hadda ayagaa lala fadhiyaa haddana arootii waxaan ku iri deegaanka guud ah wixii soomaaliya oo degan iyo labadaas qolo oo iska hor imaaday ah, aad sheegayso in lala fadhiisto waana saraakiisha lala shiraa loo baahan yahay waa gartay ee, macalin dusan bara- dusuquraan baa la dilay ee, deegaanka dhimasha ka dhacday waxay ii sheegtay in dad mooryaana ay dileen mooryaantan ee, ma la xiray oo gacanta dowladda ma ku jiraan mise ee, sidaa loo gudbo mooryaan gacanta dawlad kuma jiraan mooryaanta banaanka ay jiraan mooryaanta hal iyo laba iyo shan iyo toban midna ma aha waa mooryaan isbahaysatay oo me- maleeshiya beeleed oo kale ah maleeshiya beeleed waaye mooryaan waxaa la dhihi karaa dadka oo isbahaysto oo maleeshiya beeleed ahee dawladdana aan aheenoo ayaga iskood ismaamulo waaye waa gartay haddii mooryaanta dilka geystay banaanka ay joogaan soo lagama yaabo in dhibaato kale ay dhacdo oo dil kale ay geystaan oo xaaladda ay sii xumaato wallaahi eh, laba qodob ba- waa suurtagal waa gartay saraakiishii oo ciidanka xoogga dalka ahaa iyo boliiskii ayaa hadda waawaankaa ku jira Een, inay in laga yeelin way u dhowdahay in laga diidan way u dhowdahay waa gartay nabadoonadii waxaa tihiin ee, deegaanka maxaa isku hawli weydeen in nabadda deegaanka ka shaqaystaan ee, mooryaantan ama ciidamada lagu daro ama aad ee, dek- deegaanka ka wadaan si nabadgelya deegaanka ay noqoto mid waarta islamarkaasna qof kasta uu ku nabadgeli karo
wax badan aan ku dadaalnay Een, kulley nin oo ilaahay ka furtana waxaa waay suu rabo saa rabta lagama helo saa rabta ilaaha laga heli karaa nin oo mooryaan ahoo sagajaan eh meel kastaba ha jooge soomaali cid aan mooryaan haysana ma jirto cid aan sagajaan haysana ma jirto wiilka aan dhasha hadduu mooryaan yahay oo sagajaan yahay hataa waxaa waaye inaad runta ka sheegta baa fiican mooryaan iyo nabadoon way isku daaleen nabadoonada qaar baa afka qori laga geliyo si kasta lagu sameeyo saas baan ku shaqaynaa anaka mooryaanka waxaa waaye hadda xilkooda inaan wareejino dawladda aan ku wareejin kaasaan jecelna waa gartay nabadoonadan ee, mooryaantan ee ku sugan ee walweyn ee dilka geysanaya ma dadka deegaanka ma saraakiisha ciidamadii ay ka tageen oo ciidamadii hore uga mid ahaayeen ma meelo kale ka yimaada degmada ka baxsan ee, yay yihiin maxayse yihiin ee, mooryaantan ku sugan ee degmada dilka iyo dhaawaca geysanaya
mooryaan waa mooryaan Een, ama banaanka ha ka yimaadaan ciidan dawlad oo oo goostay ma ah waa dad beer falata ah ama dad hoola dhaqata ah wax ilaahay ka furtay oo jeeb dad wixii ku jiro oo ku tashanayo waaye hadda jeebkaaga hadda adoo wariye eh oo adaada jooga maanta haddii jeebkaaga aan ku tashado wariyahan see wax kaga qaata ani aan dhaho qabiilna ma ihi deegaanna ma ihi waxaan ahay nin ilaahay ka furtay nin ilaahay ka furtana waxaa waaye qof bani aadana ma tuugaayo
waa gartay marka ee, dhib baa dhacay ee, mooryaantii dilka geystay weli deegaanka ay kula sugu yihiin mar kasta laga cabsi qabaa ama loo malayn karaa in dhibaato intan ka badan ay geysan karaan saraakiisha ciidamada waa la kulanteen ee, marka maxaa xala
hal ilaa ha ahaayo dadkaan weligeena waa wada deganayeen waa isku dhex jirnay waa abtii aysanaa la yahay ilma adeerah la- la kala noqday waa lees guursaday meel walbo aa leesla tegi jiray hadda saas ay tahay hataa way isla wada socdaan marka sagajaaraa jiraan ku yiri Een, wax halaawaayo ma jiro saraakiilaa soo dhex gashay kolleyba hadda dadka deegaanka sida oo shan caleemo wax lagu sheegaayo ma jiraan weeraraa la qaadaa iyo kuntaraa la qaadaa ma jiro ayagana xala waa la qalday meeshooday fadhiyaan saraakiil ay hadda la shirooyin saraakiilka markay shibka ay dhamaystaan guud ahaan wadar guud beriyaa la fadhiisanaa xumaay nabadoon ugu dambeyn ma waxaa beeninaysaa adoo nabadoon ah oo walaweyn ku sugan in ay walaweyn caawa ay ka jirto eh, xisad eh, qabiil oo ka dhalatay dilkii macaldusaanka lagu geystay ee walaweyn walaweyn xaalad qabiil ma taalo ninka soomaali maanta qabiilka daba ordaayo waa qof mooryaan ee wax halleey haddii shan aleen oo dhan loo ambaareeyo dhibkeeda ay leedahay nin gaaljeclo haddii maanta wax halleeyay oo gaaljeclo oo dhan loo ambaareeyo dhibkeeda ay leedahay arrinkan waa arrin mooryaan mooryaanna ayaga isku hooyo ah isku ayaga isku aaba ah meelay goyshiyaanna ma ogaanaysid meelay isku jilaanna ma ogaanaysid oday ahaan waxaa maqlay ani waa lay dili haddii qof mooryaa mooryaa dili waxaa leeyahay qabiil hibil ah loo bedelaa soomaali maanta erey xun ay bartay waxaa waaye ani adi hataa hadaa wax is yeelno war hibil baa wax yeeshay lagu dhihi maaye qabiil hibilaa wax yeeshay ana sidoo kale qabiil hibilaa wax yeeshaa lay leeyahay qayb ugu dambeeya barnaamijka ay soo gaarna waxaad kusoo dhawaataan xubintaad ku xisaab badnayd ee kalamaan qorraxdu aroortii qaybisay falaaraha ama qaansaroobad daruur midab ku qarisay warwalaan waa sidan isugu kuusoytunumay baan kordaane iriidi oo hiraabti qaybisay filaaro mise gaansaroobed daruurto oo ka gariiday dhililililililinaadka dareen eebaagoo abwaanka heestaan sameeya barofesor shirwac beriga wixigeeda caleen ku yiilaa lagu wada kor suba nasiibuu leeyaho xilli roobaadu ku soo aadaye jiilaan hadduu ku soo aadi lahaa xabad caleena looma hele markiad soo baxay ma dhahaye bismilaahiyo haddaan soo baxaye baas ma jiree aruuxaas ma yaqaana daruur midab ku qarisuu ku yidhi arwarka hanaga dhex gelinee shirwac beriga waa la caleema saaray shanta soomaaliyeedna waa isugu timid caleema saarkiisiyo dayhee waana loo hambaliyeeyey anna waxaan dhihi lahay how hogaanka ahayd tuu dooraatow hagaaji howshaa ku hortaal hogaanka ahayd tuu dooraatow hagaaji howshaa ku hortaal war maanta goobtaas soomaaliyuuma kala maqnayn indhahana fool ku yiil ewel maa indaduud ku aalli lahaayeen salaadiintii ka hadashana waxaa ka mid ahaa suldaankii somalilan markow la habto ama muuse xandanaab xiri ahaadana war lama xiri kare asagaa jamhuuriyadda matalaya ee naga dhegaysa warka wuxuu yidhi meel ma kala jirno soomaaliya waa ehel waana soo dhowaynaynaa guddigan iyo guddoomiyahooda somalilanna laba goboloo midowdaan ahayna aan wax qaybsanno waa ku imaanaynaa laakiin ra'iisul wasaare ku-xigeenna hebel laga dhiga ku imaan mayno war aniga waxaa ila yaab badnaa suldaankii yidhi shirwac hal baan odhanaya waxaa la yidhi hoggaan saddex baa disha gacan guran shirwacow dadkaad u talinaysa laguma yaqaanayaan lagugu arkin guddoon jilicsan dadka aad u talinaysa laguma yaqaanayaan lagugu arkin gar eexaad dadka aad u talinaysa laguma yaqaanayaan lagugu arkin warnamiya walmooshidiin ani warsiin haaye malaagii koonfur galbeed ha ku jeedini digyaa eray rooyowsiina ma eri kasaase soomaali haangi haruubshe waa mashal hiraaso eri arooda wax ma ogdiine suldaankii jabuutina waa joogaye waxaas yidhi mahmaaha waxaas u soo qaatay bakayle iyo degiiran bakayle waxaa la yidhi boqorka maa lagaa dilaa mase boqol nin bakayle waa soo boodi boqol iigama go'dee boqorka hala dilaas yidhi weligeed lama arkin saddex bakayloo wada jirto degiiranna sidoo kale waxaa la yidhi boqol maa lagaa dilaa mase boqorka isaguna waxaas yidhi boqolka hala dilo boqorka kama maarme degiiran intas tiradii ka bataas tarmayaan ku dhihi karaa boqorkiina weli sidaas ugu taliyaa waa tanad aragteenoo horhorin u socdaan marka waxaas yidhi marjac iyo madax marnaba ma laga maarmo arooda aryaadhaha salaadiinta maha joogta waa tiro badnaayeen aniguse warka siyaasiyiintan idiin sheegaahe cumar filish wuxuu yidhi guddoomiye shirwacow adiga iyo guddigaagaba waa idinku hanweynahay beelaha kalena waxaan kula talinahe soomaaliyeed inya beledka ka baxaanoo meel bannaan kaa tagaan sidii beeshaanoo kale ha u shir yimaadaano adeer laba maadaba waan idinka rabaa haddii suldaankii somalilan oo caleemasaarkiinni uu ka soo qayb galay ictiraaf horta marka ugu horraysa ma na siiseen midda labaad cumar filish wuxuu yidhi somalilan baa hadda ka hor ayaa burcaanta isugu tageen bay ku heshiiyeen qoladanna maanta lacalamo saareen way ku daysatay markaa wuxuu yidhi inta kalena ha ku daysato walle qowdhanow waa soo dhowaateen meel dheer ma jirtiin horta caleemasaarka maanta la isugu tegey siyaasad ma aha ina dhaqan u ahaa laakiin siyaasiyiin badanaa ka qayb galay waxay uga qaybgeli waayeen dhalashaa ku dirqayse war ku dirqin maysee guddigaan ama dhaqanka iyo siyaasadaba u xil saaran war waras lisanka aalan mae nabadgeeda lileylan kasta fade saas miya war saas ma aha inaa iga dhex gelinino warke maanta waxaa meeshuu isku salaamo cabadka isgeliyey qoorqoor iyo odowa oo madaxweynaha galmudug ku wada tartamaya hadda ka horna waa kii abwaanqadar colaad yidhi dublad inay siyaasadii tii iyo dalab la dheelaayo intay laba ul iyo diir ahayd dayr ku kala ooday maxay laba dab iyo gaas ahayd dib u walaalaysa haryadhaha shafshaf la saaro xabadka dhibi maayo horena waxaa loo yidhi dhulroobxow ka dhibaa dhagaxdhunkooshaxow ka dheefaa dhulroobxow ka dhibaa dhagaxdhunkooshaxow ka dheefaa war hore maylan eray salaan aaniya ahayn gacma laysu saara isku soo dhoweeya runta laga siqaaya
war musharaxiinta goobta jooga ee galmudug jenaraal turay raba waa ka mid ahay war madaxweyne tiicey oo dhallin yaraaday isaguba meesha waa fadhiyey maxuub sii iibtay yaa tiicaynama madaxweynaha galmudugow rabaa xuu ku qabaaya maha war guddoomiyihii hobya cabdulaahi fahad oo laga soo tegeyba waa ka daba yimid arorogar adoogisna intaas uga xiraane haryadhaha war iyo dhammaantiis waxaan ku soo gebagabay lahay guddoomiye shirwacna kula tali lahay how haldoorkii duubka loo xiirow udarbaanaw daantayna guud haldoorkii duubka loo xiirow udarbaanaw daantayna guud haye warnimada war ma haysiine guddoomiyihii hore baarlamaanka puntland dhooba daareed xildhibaannimadii ammaanta laga qaadaa layidhi horena waa tii guddoomiyaha looga qaaday marka ninkaas si aan rag la yeelinaa la yeelay batuulo beriyaa uman bogle biraliinku furahoo la eray lafkaa weyn waa ku jebisaa haa la yidhi war adeera war ma haysaane madaxweynihii jumhuuriyadda somalilan muuse biixi wuxuu yidhi saddexdan xisbi ayaa mar kastaba sabab ah inay doorashadu dib u dhacdo murankooda iyo jijiidka ayaa somalilanna la hadhay marka waxaan isugu yeedhayaa imanka saddexda xisbi waxaana kula talinayaa inay dhan wada maraan arqowdhano waxaa hore loo yidhi sidaan waa naqaanaa sidanna waanu garannaa hadday gacan tusaan tahay sirbay xirig
alla ilaahay sirtaasi waa tanu idinkaga boodnay arwar ma haysaana maanta waraan la yaaban kenya ka maqlay baddi waa iska dhaafna mayneen artaas laga baryi maayay dhegayso ingiriiska haanaanaday ma uhuura iscasilay war marreedoo dhinga u dhaartay war ma gabadhii timaha bililqadaa lahadaa iscasishay war waad nala waalateelana dhegaysta weerarkii ka dhacay maalin dhoweedoo dadka lagu laayey macallin dugsi baa ka dambeeyaa layidhi aryadhaha macallin dugsina xaamiina u geeya madaxiisa allaha gooye ar aaneel maalin guraameed mee maalin jaljaluutii u hanlikiin sheegohay war war ma haysiine meesha macallinka lagu dilay waa walla weyn war aniga war weynaa idin hayaa nimanyo dabaq ma dhan yahay kani dabaqka weynay dhegaysta war shirada magaalo gorto halkii lagaadog iibi shalay kuma dhihinana dhegaysanayo waxaa layidhi boqorka dalka cumaan suldaan qaamuus ilaa toddobaatankii boqorka yahaa layidhi waddanka warkaas shireedistariya leeray doobinin wad oo adeerkaas cidka qabata miyuu waayey war hana wareerinine waxaa layidhi awlaad ma dhalin oo weligiiba ma guursan cid la dhalatayna ma jirtaa layidhi walaalna ma laho awalba madiyuu ahaayaa layidhi ilma adeerna ma lahaa layidhi aabbihiisna asagaa dilaa layidhi ogaayay suldaan qaamuus tolba ayuu ka soo heray araana heltolaawo tirilaawilere war tuuraa idinka soo baxdayna dhegaysta haddana waa tacbaan oo waa xanuunsanyo xataa maskaxdaa laga qalaa layidhi ciddii dhaxli laheedna ilaa hadda lama yaqaan har intausan dhiman hallaygu ninkaasha aan dhaxle awoyambar adii baa qaatama meeli laakiin roog mooshiidii sug hunguri ay ka gaadne eedacanbar ma waxaad rabtaa inaad noqotid dhaxal subtada boqortooyada cumaan marka anugu soomaalida halkaa baarka isaga cunayso oo jagada isku haysta waxaan kula talinayaa war halkaas dad u dira oo ha u daymala aadnina ku qabsa ku qadi maydaa layidhi aryaa hadda inaan cumaan aadna miyaad hunguri nooga dhige arooda waxaad sheegaysiinoo dhan hawatil hawaa lakal hawu waaye alhawaa walbaciid walmeyd qariib le ma oho argooyoobo hawatul hawaa ma ah sababtoo ah ra-iisul wasaaraha suudaan mugdhow wuxuu ka mid ahay guddiga qaranka maaliyadda soomaaliya haddana waa ra-iisul wasaaraha suudaan mugaxaanaga hor roogsaha inaan boqorka culmaan naqanno ununkuna carada soomaali iyo suudaan waa dad walaale ee sacda ay wada wadaagaan hoga maaliyadda qarankoon isleenaha xaggay ka baxdaa ileen ra-iisul wasaarayaalaha waddamo kale looga noqda warwar ma haysaan ninba meel baa laga hayaa ee dhegaysta runta umay balere qof bay meeli bugta bugta qof bay meeli bugta bugta qof bay meeli bugta yaleeri waraday ku bugtaana maqal manaxow jacaylow nuux nuuxsi daranow ehlunaar inaad tahay maxaad iigu naban tahay anna kuugu nugulahay wadiga nafaaciya iga jaray nafaqadii ma wax laygu nudayoo inaxuusinaya nacabkaygii baa tahay markii aad nagaataba maxaa duulna miimiya nacas kuu dilaayo naagtaan jeclaadaba durba laynacsiiya war jacaylku inuu halis yahay maanta guddoomiyihii la caleema saaraya shirwac wuxuu yidhi xaaskaygii qarada ay soo wacday waxay tidhi maxaa laguu caleema saaraya ma qaana inuu yidhi maxay kula tahay waxay tidhi uu yidhi ama ha lagu caleema saaro ama yaa lagu caleema saarini aniga gacaliyahaygaa tah waxaasaa jacayla
wabadiga dareedshow waa jiraa jacaylka dil buxuu jajabiya duq buu kaa tuuraa waa jiraa
way mahadsan yihiin saaxiibada xunta kaalman barnaamijka intaas fiica ku dhan yahay waxaan kaga tegay heestaantana kulan dambe saaxiibadan dhegaysanayo habeen wanaagsan
aradu xor ahaa la guursanaya